qofka ilaa hadda la tuhansan yahay oo aan gacanta ku hayno waa qof dhashay laba dhalasho haysta ingiriis iyo faransiis ayuu haystaa sida aan la socdaa waa qof cadaan ah qof wadanka ka shaqeynaya muddo oo intii uu ka shaqeynaya wadankana intii ka horeysayba aanan laga soo sheegin wax dhibaato ah inuu meelna ka geystay oo qof caadi ah ayuu ahaa baaritaan kadibna waxaan ognahay in wax criminal record hataa uusan lahayn ninkaasi wixii laga yeelayay dhammaan waxa ciidamada u xil saaran arintaasi boliiska iyo c i d da ayaa arintaasi ku howl jira laakiin midda annaga ina khuseysa saxda ah ayaa waxay tahay wax qarxa ma saarnayn kuma jirin boorsadaas wax taargad ah oo qofkaasi uu meel qarxin rabay intaan ognahay ma jiraan sababto wax wax lagu qarxeeba ma uusan wadan qof criminal record leh ma ahayn qof wuxuu ahaa shaksi safraya oo bahashaasina hore u haystay hore usii qaadanaya isagoo aaminsan in la qaadan karo